bismillahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan duurnima eedanaysan waxaa ugu waaweyn
meydka wiilal dhallinyaraha oo badda qaaday oo maanta laga helay xeebta geelliq ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho
hogeysan oo walaashiisii wiil u abti u ahaa dilig dhaawac ugu geystay gudaha xeryaha qaxootiga xaradheer ee dalka kenya
maamulka gobolka banaadir alamaha amniga kulan gaara ka yeeshay xoojinta amniga magaalada muqdisho
iska ciidanka nabadgelyada wadooyinka dowladda federaalk oo sheegay inay soo bateen shirarka gaari ka dhaca muqdisho ayna u xireen dad badan
wasiirka difaaca ee dowladda kenya oo sheegay inay ka hortegi doonaan weerarada ka dhaca xadadka ay wada wadaagaan soomaaliya iyo kenya
qoysasay guryahooda ka soo barakiciyeen daad ku soo rogmaday oo xaalad bini'aadanimo ku wajahaya duwaadka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose
wararka dibaddana madaxweynaha dalka aljeeriya oo booqasho ku tegay caasimadda dalka qatar ee dooxa kulana la qaadan doona amiirka dalkaasi iyo sheekh tamim
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
lix tobanka bisha toddobaad sanada labada kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen oo qodobadii wararka kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan aynu ku bilownay ehmideedka wilaal dhalinyaro ah oo ay badda qaaday ayaa maanta laga helay xeebta galaq ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabdisalaan juulo ayaa warkan faahfaahinaya
ilmaha masaakiinta bad ku dhinteen micnaha ilaahay wax u qori waaye shahiidayna ku dhinteen ilaah u naxariisto waalidka ilmaha oo badda ay u soo dirayaan waa inay ka celiyaan
halkan waa badda geelaq degmada xamarweyne ee gobolka banaadir badda saaka waxa ay qaaday laba wiil mid uu yar yahay halka midka kale uu weyn yahay ugu dambayntii waa laga soo saaray wiilashan waxa ayna jirkooda ka muuqdaa dhibaatooyin kala duwan oo badda ay u geysatay muddooyinkii ugu dambeeyey badda waxay qaadanaysay dhallinyaro kala duwan kuwaasoo iyagu usoo dabaaltega halkan laakiin badda ayaa jiidashaan leh waxayna qaadanaysaa dhallinyaradaasi kala duwan oo dabaashu soo tegey dadka ay qaadatay waxaa ka mid ah kuwa dabaal yaqaanay ugu dambayntiina baddan ku geeriyooday kuwo kale ayaa ehladooda ay raadinayaan oo la la'yahay mas-uuliyiin ka tirsan degmada xamarweyne ayaa halkan yimid waa ayna ka qaadeen wiilashii badda ay qaaday waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadkii goobjoog u ahaa dhacdadan waxayna waraysi naga siiyaan sida ay wax u dhaceen iyo sida badda wiilashan ay u qaaday iyo ugu dambayn sida loo soo saaray ilmaha masaakiinta badda ku dhinteen micnaha ilaahay wax u qori waaye shahiidayna ku dhinteen ilaah u naxariisto marka waxaan kasii hadlayaa ilmaha xaafadaha oo oo micnaha oo soo ay soo dirsanayaan waalidka ilmaha oo badda ay u soo dirayaan waa inay ka celiyaan baddaan dabeelaa gashay waxaa lagu jiraa debshidaa lagu jiraa xagaayaa lagu jiraa qof dabaalkas ay hataa way laqiisaa waa ilmaha inaa xaafadaha lagu celiyaa oo badda ay soo aadin ilmaha aliska taxdiro ilmaha ala celiyo marka dowladdana maasha allah way imaatay labada ilmo waa la soo bixiyey maasha allah balaankaa la soo saaray maasha allah alxamdulilaah marka waxaan kasii hadlayaa micnaa ilmahaas inaa xaafadaha lagu celiyo ilmaha ay soo bixin wallaahi goobjooga ahaay laba wiil ay soo saartay ayaantaana way iska kacsan tahay badda xilligeeda waxa waaye xilli xagaa waaye wakhtigayaan oo kalena lama galo badda dabaalka rabtid aqoon laakiin waxa waaye xilligaan oo kale badda waxaa halisay aad u tahay xeesee leedahay marka waxawaaye waxaan ugu digaa dhallinyarta badda soo aadayso in ay ka taxadiraan ay iska gelin badda oo maadaama ay ku qabaysanayeen xoogaa yar oo wakhti badan ay ku qabaysanin oo wakhti yar ay ku qabaystaan kadibna ay ka baxaan muhiimadda laakiin
ilmaha xagga isla taaganaayeen calisexay imaadeen marka midka weynka cunuga way isdagaaleen badday iskulileen midka weynkaasoo midka yaraa midka weynkaasoo baxa midka yar midka weynkaa dadku dhegi
aaadaad iyostansiroola lasoo bixiyey jirkooda afkale cunboogtaalibes may may ambalaasta haddii mahaysaa lagu qaad cid aqoonsata meel
cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
hagaag nin hubaysan ayaa walaalihiisii wiil abti u yahay ee dilay dhaawac ugu geystay gudaha xerada qaxootiga xaradheer waqooyi bari ee dalka kenya saleemaan cadaala ayaa warkan faahfaahinaya
dhacda argagax leh ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhacday xerada qaxootiga xakardheer oo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya kadib markii nin ku hubaysan mindi uu dil iyo dhaawac u geystay dad eheladiisa ka tirsan ninkan oo lagu magacaabo cabduqaadir cabdulaahi ayaa gowracay wiil hal sana jir ah oo abduu ahaa isagoo sidoo kale dhaawacay walaashiis oo uur sideed bilood uur sideed bilood ah lahayd dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay aada uga argagaxeen falkaasi arrin aada u fool xun baa ka dhacday halkan taasoo ah wiil in wiil uu dilay walaashiis iyo wiil yar oo ilmaha halka sana jira ah wiilka yar wuxuu ku dhuftay doorey isagaoo isagaoo ka geliyey dhuunta kadibna gowracay kaasoo markiiba geeriyooday ayuu yidhi oday ka tirsan dadka deegaanka oo dhacdadani ka hadlay dhaawac halis ah ayuu sidoo kale ninkan u geystay gabadha xaamilada ah kadib markii uu ku dhuftay masaar iyo baangad oo uu waday walaashiis wuxuu madaxa kaga dhuftay masaar kadibna baangad ayuu dhegta kaga jaray waxaa loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada gaarisa ayuu hadalkiisii raaciyey macadda sababta falkani ka dambeysa hase ahaatee ninkan falka geystay oo baxsaday ayaa la sheegay inuu aada u isticmaali jiray maandooriyaha noocyadiisa kala duwan
maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka durada ayaa waxay kulan gaar ay ka yeesheen sugidda amniga magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaari iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal surb axmed firen iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka maxamed axmed diiri yabo ayaa kulan ku saabsan dardagelinta iyo dhiirigelinta amniga la qaatay saraakiisha iyo ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa u xil saaran ilaalinta sugidda amniga iyo xarunta aqalka dowladda hoose xamar kulankan uu goobjoog ka ahaa taliyaha cusub ee ciidanka birmidka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa duqa muqdisho madaare iyo taliyaha ciidanka ay fareen in ay sii kordhiyaan dadaalkooda ku aadan si laba jibaaridda amniga lagu sugayo magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha booliska ayaa ku bogaadiyey ciidamada ilaaliya xarunta maamulka gobolka banaadir sida ay uga hortageen weerarkii ay sheegeen ama weerarkii ka dhacay labayo labaatankii januari sanadkan laba kun saddexiy labaatan xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkaas oo al-shabaab ay ku qaaday xarunta gobolka islamarkaana dhadhiyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid wanaagsan inkastoo jimcihii lasoo dhaafay uu qarax ismiidaamin uu ka dhacay guri ku yaala agagarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo gaaray askar iyo sidoo kale saraakiil ka tirsaneed ciidanka xooga
maxkamada maamulka gobolka banaadir ay warkaasi ah taliska ciidanka nabadgelyada ee wadooyinka dowladda federaalka ayaa sheegay in gobolka banaadir ay ka dhacaan shilal kala duwan islamarkaana ay usoo qabteen dad kala duwan taliyaha ciidanka booliiska nabadgelyada wadooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal bashiir ayaa waxauu sheegay in ciidanka wadooyinka ay ku howleen sidii wax loo qaban lahaa shilalka kusoo badanay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in shilalkaas in badan loo xiray dadka iyagu shilalka ay ku dhaceen qaar kalena si kam ah ay iyagu gaadiid ay ku dhufteen waxaa inta badan wadooyinka magaalada muqdisho aan lagu arag taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaan oo inta badan gaadiidka ay weliba dadka isticmaala wadooyinka ay ku qabaan weliba buuqiisa waxaan xiliyada qaarkood ka dhashaa taa oo keenta ciriiru ka yimaada isticmaalka wadooyinka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed arrimahaasi ka hadlaya ayaa fadhiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan oo loo yaqaano qaybta taraafiko xarunteeda waxaa aad iyo aad culays nooga qabsaday magaaladan shilalka ka dhacaya oo aad u tiro batay dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantida oo aad u batay waxaa ka dhashay in maxaabiis aad u fara badan runtii yacnii qaybta lagu soo xiro qaybtana sida aad la socoto xabsi ma ay lahan meelo yaryar oo cooshadaa oo bulukeeti ka samaysan oo khatarteeda leh oo maxaabiistu ay ka faka karta ayaan runtii aan hadda aan maxaabiista aan ku xanaanaynaa amaan ku haynaa marka sida aan kula wadaagay taliye ama ay tahay in aad waajibaadkaaga ka gudato inaan ku dhiiranno una bareerno samaynana meel si tembarary ah inta dadka broseska la marsiinayo xabsi in loo sameeyo qaybta nabadgelyada wadooyinka waxaana kaa codsanaynaa runtii in maxaan kuu sheegaa arintaas wixii caawinaad oo karaanka taliska iyo tan wasaaradda inala ka caawiyo annagu keliya waxaan cabashadiina waa soo bandhignay waxaana soo jeedinteennina waa soo bandhignay duruuftiina waa soo bandhignay meeshaanna ilaa dhowr jeer ayaa runtii maxaabiistu ay ka fakatay taasaana gubaysa oo nahagaysa marka waxaan ku faraxsanahay in dhammaantiin aad hawshan soona ajiibteen nagana aqbasheen naguna taageerteen marka taliye waa kugu soo dhoweynayaa si taladaada iyo tusaalahaaga aad runtii aad uga geysato
codkaas waxauu ahaa taliska ciidanka taraafikada waddooyinka muqdisho qoysas ay guryahooda ka barakiciyeen daadad ay kusoo rogmadeen ayaa xaalad banaadinimo ku wajahaya degmada walaweyn duleedkeeda sidoo warkan uu kusoo diray waryaga ibraahimow
xaalad nololxumo tii ugu liidatay ayaa halkan ku haysata dadkan oo deegaankooda iyo beerahooda uga soo barakacay daadadka biyo aad u fara badan xilligan ayay deegaansanayaan bannaanka degmada wallaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose deegaanadooda iyo beerahooda oo ku yaalay bariga iyo koonfurta degmada wallaweyn ayay biyo uga soo qaxeen mana haystaan cunno iyo hoy ku filan dadkan qaar ka mid ah dadkan ayaa warbaahinta u sharaxay dhibaatooyinka ay qabaan iyagoona sheegay inay u baahan yihiin in gurmad bani'aadinimo oo deg deg ah lala soo gaaro waysuun ku cusnayne meelaan intaan lama guri lahaay lama buulow lahaay lama degmee lahaay dhibkaa may sheenay dhibaato ilaahay sheenuwa oo bii sina galeen baraka e intii buule e raamakulow da'aarta shiidaad jiidine birin intii oo nafaayo hoostiyo degan oo degmada oo degma gaagaabe dhammaantiyo maysika baraka anay meel araaw buuro qiran araawa hadda iska baraki buuro qiran araawa iska baraki nimankan meel waa jira ilaaha jira dhibka inkuwiin beero nimanka beero musigooda kitaale galeeda kitaale diida kitaale biyo inku jira arada dhibaato horlaa jirta oo baahe eh ninkii oo diir gurudu lahay biyo ku galeen kii galeey gurudu lahay biyo ku galeen kii musiga gurudu lahay biyo ku galeen wal hadda gaaguun oo lahay sida ma jiro meelaa lada hooge sinyeeri dadka may amad ilmaanyo sinyeeri liimbaahanya way liimbaahanya nafaqa oo oo ya liimbaahanya oo daawa liimbaahanya may liimbaahanya ba'yaa liimbaahanya may liimbaahanya gogol dhikjiifoo liimbaahanya tan kale ingilamaytu meelin nimankii beertii musgu goosi lahayn baahanyiin may odsnoo ee intii meelisku baraka adi may odsnoo ee gargaar inana nasiyo unugoo ina unu beela meel had unu hoglo beela beela beela buula qaran unu hoglo intii ilaahi uu yeeye muslim nuk iswaad iyo rijaal iyaaska baraka ani odsi mayna samafalka inaa niin garbeeyaan inaa ilaahay gacantiin qur'aana ku dhuko maamulka degmada wana weyn intii oo oo madaha koonfurta galbeed may odsidaanee inaa gargaaris nidaaro abeeninka indhoo hayte daawo malle damaanyo hayte shinjeere malle baahi hayd wala aamaaw malle wal hadda gaaguun oo lahayso oo la jiro ma jiro odsi mayno ee maysina daar siyaasaan gargaar degdeg inaan sidaan garabka ilaahay ha galo
garoorey tuusid garoorey roogna waayna aamoyte kaneona aamoyte wax walba aan baahina hadda dawlad waay ku baahinaa kolay nafage wal unahaysina malle geega hool ulusa aan ku baahina inoo sini daaraan may dhibsheenahaye bambadliyeesguur garooray banaansheewa roogne dhibaanahay dhaxngaa niin dheerkane oo niin dheer una iyuri roogtaan hadda may baahna bero biyo behen gordhe biyoda sika adeegidan male may baahna degdeg inoolisna daarsiiyo iyo baahna baahna ba marka lamaad ma baahna daawo inaa hoolaa iyoonay taa dadkaba wada baabicsanyin ilmaanyo oo bagafshoo soo kiida binaankunkoyee haddana tan kale unan baahna maa waaye iimlan soomaaliya dalka iyo dibidda in inusnoo daar iyo dheer oo nisnin gurmido oo dhaqaalo oo gaar ahaan aynan insheeno sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada walaweyn oo maanta dadkan u tagay ayaa dhankooda gargaar u dalbay dadkan in lala soo gaaro maadaama ay sheegeen in dadkan ay ka baaba'een beerahooda tuulada garoorey dad suku barakaci bambedle fulaydheer suku barakaceen caare buraaley ayaa hadda inka koyni aniyo samadonka mayla roogni hadda dadkii oo soo barakaceen oo aad iyo aad unuku rafaadsanyiin ba'an haysina hoy in la hayne waana dadkiin aad kaneeco indheer rooba quudo haaye haqaaya quudo haaye haqaaya indheer marka may ku codsadaane hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed in nimankan gargaar degdeg ee laisla daaro ayaa ayaan ku baaqaane soo barakay waa intaan way ma imbaahanyiin hoy xilli hagaayaa laga jira dhaxanaa la baryo haay kanee oo rafaade ee dadkii oo guryaajos ku barakeeceen ma imbaahanyiin nafaqa ee wal oo quuta ma haysadaan hoy ma haysadaan ee mana godadsho iyo guryaajos ku barakaceen marka hay-adaha samafalka ee dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ii roogaan waa in sheegaan in dadkuun lasoon gurmudo oo lasoo daaro
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomali akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalka nigeria ayaa booqasho ku tagay caasimada dalka qatar ee dooxa isagoo kulan la qaadan doona amiirka dalkaasi sheekh tamiim ujeedada madaxweynaha dalka nigeria oo caasimada dalkaasi ay tahay qatar inay ka wada hadli doonaan xiriirka labada wadan ee u dhexeeya dalalka nigeria iyo weliba sidoo kale qatar amiirka ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan sidii xaaladahooda ay isaga kaashan lahayn arrimaha ku saabsan xiriirka labada wadan madaxweynaha dalka algeria aan iraahde ayaa waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa qaar ka mid a madaxda dalkaasi markuu la kulmo sheekh tamiim iyadoo madaxweynuhan wafdigiisa algeria ay ka mid yihiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi wasiiro iyo xildhibaano iyagoona halkaasi heshiisyo ku kala seexeyn doonaa una dhexeeya madaxweynaha dalka algeria iyo madaxweynaha dalka aan iraahday amiirka dalka oo markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo magacaabay madaxweynaha dalka algeria oo booqasho ku tago caasimada dalka ah qatar ee dooxa
ugudaan dhegeystayaal warkii duhur ee raadiyaha dalsan waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel